waa waajib waxaanu ahayn dee goftii ka kooban saddexda gole bay ahayd mar haddaanan wakhtiyaasan dhow waana kala maqanaya aanan bixinaynin dee waan bixin wada jira dee kolley in golo kastiiba uu dee horta sii briefing gareeyo golihiisa waxaanu mudanayaan halkan aanu ka anbabaxnay sideeddii bisha lix maalmood waxaan joognay etoobiya shan iyo tobankii bisha ayaanu markaa etoobiya ka anbaxnay turkiya u anbaxnay halkaasaanu isugu nimi annaguna gelinkii hore aanu tagnay qoladii kaleetana gelinkii dambeeto habeennimadii ayay soo galeen waxa ay ahayd oo dib u dhaca iyo waxyaabaha sameeyey ama sugistaas lasi sugayey de dowladda waa tii dowladdoodii xukuumaddii waa tii ay codka kalsoonida ay ku weyday marka cidda ay soo magacaabanayaan wadahadalkuna had iyo goor muhiim somaliland buu yahay cid kaleeto iyagu waa goyn karaan waa segsaagi karaan waayo iyaga wax ka maqan oy baahi doonayaan ma jirto cidda muhiimkaay u tahay waa somaliland oo haddii la yidhaahdo bil ka bacdi way imanayaan iyo haddii la yidhahdo sanad ka bacdi way imanayaan dee cidda inaad dabadaadu ka wadid innaga weeyaan guddidaas halkaa ka socotay way fara badnaayeen niman technicians waa wateen shirka intii aanu ku wada gelaynay waxay ahaayeen guddi raggii hore bay ahaayeen walaa laba saddex nin oo siyaada waa ku jiray annaguna waxaanu ka koobnayn afar wasiir iyo saddex xildhibaan shirkan hadalkiisa iyo qaabeyntiisu way ka duwaneed shirarkii horeeto waxaan shirkan u nidaaminay si caalami ah oo wada hadallada ku baysgaraysan waxaanu noogu talagalnay inaanu noqon wada hadal kastaba marka dee la tegaayo in ajende gaara la qaato ama dee hadda meel lagu dhufto laakiin inuu lahaado wada hadallada somaliland iyo soomaaliya ay ka wada hadlayaan khridad jeexan oo qeexaysa oo qeexan ama wixii la ohan jiray road mapkii ee markii laysu yimaadaba dariiqii la raaci lahaa ee la raaco oo la dhammaystiro qodobkaasu in badan buu murankiisu wuu naga dhex taagnaa laakiin aakhirkii waa isla garanay oo waa qaadanay in road map qeexa iyo wada hadalladeenna la sameeyo qodobada lab de amuse dee waa sidee qodobada labaad qodobka labaad wuxuu ahaa bal wixii hore go-aamadii hore loo gaadhay wixii fulay iyo wixii aan fulin in lagu sameeyo review dib u eegis qodobkii ugu dambeeyey oo hawada waa wadahadaladii ugu dambeeyey hawada kasoo baxay qodobkaasna waxaanu isla garanay in la sameeyo commishonkii hawada maamuli lahaa number isla-eg commishonkii hawada maamuli lahaa in la sameeyo hawada meesha laga maamulayaana commisshonkaas ay ahaato hargeysa shan iyo afartan casho kabacdi waan u maleynayaa in arrintaas ay in la isaga yimaado oo magacaabisteeda in la magacaabo kabacdina in la sameeyo isla markaaba afar qof oo labada laba qof oo somaliland iyo laba qof oo ka socda soomaaliya oo ah farsamo yaqaano soo dejiya commishanka ama guddidaa hawada maamuleysa systemkoodii iyo shuruucdoodii ay ku shaqayn lahaayeen qodobkaasuna waxa weeyaan qodob waxa kaloo aan samaynay si wada hadalladu aanay u lumin oo hadda markii dee la doono laysuba imane in ay jirto xog hayn joogto ah oo ka kooban labada dal fadhigeeduna ahaato turkiga wixii kharasha iyo xafiiskeedana uu turkigu bixiyo oo iyadu diyaarisa shirarka marka laysu imanayo documentiga iyo waxaas oo dhan sii diyaarisa taasna waxa weeyaan qodobkaasna qodob ka mida weeyaan qodobadii shirka ka soo baxay mudanayaal wadahadaladii ka dhacay istanbul waa istanbul two ay bishan january waxay ahaayeen qodobadii ka soo baxay kuwa xambaarsan nuxur fara badan nuxur fara badan oo faa'iido u keeni karaa ama faa'iido u ah qadiyadeenna inagu aynu raadsanayno oo ah qadiyadda goonistaanka somaliland waxaa ku jira qodobadaas in haddii laysmari waayo bulshada caalamku intervention ay ku soo samayso soo dhexgelin bulshada caalamku ay samayso waxaa kaloo ku jirta in dowladda turkigu ay iyadu warbixin ka siiso shirkan iyo qadiyo arrintan wadahadallada igad iyo eyuda african unionka waxaa maalmihii dhaweeto dee kolley waxa weeyaan marka dad meel loo diro ama hawl loo diro waa iska dhacdaa in dee de qaybo ka daba qayliyaa dee inay jiraan laakiin waxaan warbixintan anigu aan hadda aan bixinaayo weli guddideedii suma imanayay aan usii horumarinayaa bal dadka wax loo sheegaayo waa waxaa weeyaan waa bulshada weeyaan bulshada dee haddii aan dadkii iyagu hawshaas ka qayb galay aanay warbixin toosa siininna dee tafsiiro badan iyo turjumaado badan oo kala duwan baa laga bixinayaa marka in wixii xaqiiqada ay tahay aan u sheegno si aanu uga loo jihaynin dee bulshada oo majaro qalad ah oo la marinin la majaro habaabin waxyaabo badan baa jira oo wadahadal weeyaan wadahadal dee markaad wadahadlaysaa nin wax doonayo iyo nin wax kuu diidayo iyo nin wax diidayaa de wax badan baa las lays horfadhiyayaa ama laysku laysku diidayaa waxaan qabnaa shirkan hadda ka dhacay istanbul ee wadahadallada soomaaliya iyo somaliland runtii in guulo badani ay somaliland uga soo hoydeen guulo fara badani inay somaliland ay uga soo hoydeen qadiyadda goon istaaggu waxbaynu inagu raadsanaynaa hadaf baynu leenahay hadafkeenuna waxa weeyaan waynu higsanaynaa sidii aynu uga salgaari lahayn dee qadiyaddeena goon istaagga iyo madax banaanida aynu qaadanay koob iyo sagaashankii si aynu u gaari lahayn dantaada maqaar maqaar maqaar eyna waa loogu fariistaa waa soomaalida ku maamahdaa meel kastoo inala gashana dee waxa weeyaan inaynu u galno cid kastoo ay nala gasho inaynu hor fadhiisannana inaynu u hor fadhiisanno dadaal kastoo aynu aynu dadaal kastana aynu u galno waa dhici kartaa oo dee qofka kaa hortaagana oo adigana ka hortaagani dee wax badan buu kugu samaynayaa marka waxa weeyaan qodobkii tooskiisa lagugu diido sida ugu habboon oo aada u dhiridhiirsan kartid oo qodobkii aada sidii suurtagal ahayd oo nuxurkiisii aadan ka tegaynin de ayaad u biyaysanaysaa qodobada tan waxaan u aragnaa inay yihiin qodobo u gogol xaaraya oo gogol xaar u ah qadiyadda inagu aan doonayno oo ah qadiyaddii madax banaanida jamhuuriyadda somaliland mar keliya dee ma soo boodeyso oo shir keliya laguma soo dhammayn karo dadku hadday sugayeen dee ictiraafka ma la sidaa ictiraafka waa in lagu heli maayo dadaal baa loo gelayaa dariiq dheerna waa loo marayaa kuwan aanu maanta soo saxiixnay ee go-aamada tani waa kuwii sahlayey oo fududeynayey qadiyadda somalilan haddaad ajende ka dhigto miiska soo dhigtid gooristaanka somalilan qodobka ku xiga uu halka keenaya waxaa weeya waa midnimada soomaaliya ba adigana kaa hor imanaysa oo wuu ka hor keenaya marka laakiin kuwa kan si kasta aanu isula jilcinaya waxa weeyaan hadda qodobadan idiin soo qaaday waa qodobadii intii adigu waa qodobo gaara weeyaan laakiin waxaan jeclahay inaan idiin soo daabacno go-aankii oo saxiixan si qof kastii uu fahmo inaan idiin soo daabaco isagoo si qof aan cidna loo fikirhaabaanin isagoo ah version ingriisia waxyaabaha aan isku qabsanay xataa waxaa ka mid ah af soomaali ha noqdo coobiga officialka ah iyo ingiriis ha noqdo anagu ingiriisiga waxaan u doonaa inuu noqdo inay noqoto waxa kani wax dee bulshada caalamku ay wada akrisan karto mar kastaba waxa weeyaan waxaan ku dadaalaynay waxa aan doonaynaa cala alaqal in wax nooga hagaagaan markaa waxaanu isla garanay in labadii feershanba la qaato oo labadii feershanba la saxeixo kii soomaaliga ahaa iyo kii ingiriisiga ahaa waxa mudanayaal arrimaha had iyo goor golaheennu waa golihii odayaasha waa golihii aasaaska somalilan waa founderkii somalilan weeyaan waajibaad baa ka saaran mar kastaba ilaalinta dee qarannimada hadday xukuumad ku ilaalinayaan iyo hadday bulshadaba dee wax u sheegayaan oo bulshadana u jahinayaan waa waajib ina saaran markaa inaan advocacy samayno oo aan wacyigelin aynu samayno waxaa kaleeto muhiima innagu markaynu wax doonayno in aynaan dee isnaqdiyin dee markaa waxaa loonaya waxaan qadiyadanba kuma wada socdaan haddii naqdiyaadi ay ka timaado waxa kanba waxa qadiyada tanba qadiyad markaa lagu kala duwan yahay ayay noqonaysaa taana waxaan jeclahay ama bulshada ha ahaato ama siyaasiyiinta ha ahaato in iyada lafteeda aada looga fiirsado oo looga feejignaado waxaan hadalkayga mudana kusoo koobayaa iyadoo aad akhrisan doontaan koobiyada kii ingiriisi doonaya iyo kii soomaali doonaya labadaba laakiin waxaan halkan idinka sheegayaa idinka caddaynaya in wadahadalkaa maanta istanbul ka dhacay uu yahay mid guul u ah somalilan golaha guurtida golaha guurtidana waxaan kaso waa ka baxayaan waa dhamaystaan wey oo fadhiiso وسلاش سلاش ماش مغلا warbixin baan idin siiyey dee xodda uidooda keliya waa warbixin waxaan idin siiyey arrintan wadahadalkana horaa loogu codeeyey marka hadda waa warbixin uun aan idin siinayo marka wax hadda loo codaynayo oo loo footaynayo dee ma jire horta balbuuqa iska daaya aan ku buuqina wixii su-aalahaada ood weydina sanjeer baano
toddobadiiba iyaga u muuqdeen uma muuqdo goor-isutaankaagu haddaba waxaan hadalkaygi su-aashayda ku soo koobi laha ma habboon tahay in cid ku laba ahi tukriga dee ay goobta joogto waa su-aashaasaan ku weydiin laha mase jirtaa
cabdijabay shutaga imaaraadka baa lagu qabtay oo labada madaxweyne ay dee go-aamo ku kala saxeexeen turkiga waxa weeyaan waa hadda inta ka socota weeyaan wuu marti geliya turkigu qodobada tan aan soo saarnayna way ka mid tahay bulshada caalamku in ay iyada lafteedu ay baart ka noqoto ama igas ha noqoto ama international community ha noqoto waktigii loo baahdo turkigu maaha dee meelnagumata facilitation buu nusiya turkigu isagu waxa weeyaan wadahadalladu inoo fududeeyaa laakiin bulshada caalamku waa ku yeelanaysaa qayb qodobadana waa ku jirtaa in ay marka loo baaha ay soo dhex geli karto wuxuu ka hadlayaa turkigu oo ay qodobada ku taallaa inuu ka jeediyo warbixin auda ururka africa iyo id dood ma jirto dood ma laha warbixinta jaaniska kan baanu ku siiyey gameena ma fahminde dood idiinma soo jeedina waxaan ku yidhi maadaama wasiirkii aad la ballansaneedeen uu baaqday warbixin baan warbixin baan idinka siinayaa briefing baan idinka siinayaa socdaalkayagii laakiin wax dooda iyo wax coda iyo wax gacankaaga midna ma joodee fadhiguna waa loo xihan yahay
Abajo, se venga adelante.